إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobada saaka warka subaxaad ku dhagaysa doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay askari iyagala shaqaynayey howlgal gaara oo lagu khaarijiyey askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday kenyaanka haysta husingo iyo askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool soomaalida ku nool dhulka n f d ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay ciidan u dirsan doonaan islamarkaana garab ka dhigan doonaan gaadiidleyda degmada bursaalax ee gobolka mudug ayaa ka cabanaysa cirbarar daran uu ku yimid shidaalka iyo qaar ka mida waxyaabaha qutul daruuriga ah maktabka dacwada ee degmada bu'aale ayaa dowlo sharci ah u soo xiray mu'adiniinta masaajidda magaaladaas maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weerar ku qaaday garoon cusub uu ku yeela dhulka uu ka arrimiyo maamulka aala sacuud
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay askari iyaga la shaqaynayey zakariya cumar ayaa warkaas inoo faahfaahinaya xaafadda tarabuunka ee magaalada muqdisho ayaa askarigan oo lagu magacaabi jiray daa'uud faraha kawtar waxaa ku togtay askari kale oo iskala mid ahaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaa xusid mudan in daa'uud horey loo dilay wiil isaga la dhashay oo isna ka mid ahaa ciidamada biliiska kuwaas oo labadoodaba nafta ku waayay dil ay u geysteen askartii ay isku safka ahaayeen islamarkaana ay sida wadajirka ah kaga barbar dagaalamayeen ciidamada shisheeyaha ee dullaanka ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa inta badan waxaa dhacda in dhexdooda ay istoogtaan taas oo loo sababeeyey iyagoo isku qabqabsada dhaca ay bulshada ku hayaan iyo isticmaalka maandooriyaasha kala duwan dilkani ma noqonayo kii ugu horreeyey oo ay isku geystaan askar ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka balse waxa uu qayb ka yahay dilal ay hore isugu geysteen askarta soomaalida ah ee caratuurka oo ah shisheeyaha kusoo duulay dalka howlgal gaara oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho saacadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ka fuliyeen howlgal gaar ah oo ay ku beegsadeen askari ka tirsanaa dowladda federaalka waa la dilay askariga waxaana lagu magacaabi jiray maxamed deeq wuxuu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ay geysay deegaanka ceelasha biyaha balse shalay ayuu ku baxay gacanta mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale gobolada bakool iyo jubbooyinka waxaa xalay ka dhacay weeraro ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen askarta shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa jubbooyinka waxa ay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husingo sidoo kale waxaa xalay la weeraray saldhig askarta maamulka jubbaland ay ka samaysteen degmada afmadow dhanka gobolka bakool waxaa jabhadka ka howlgala gobolkaas ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajida soomaalida ku nool dhulka n f d ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay ciidan u dirsan doonaan islamarkaana gargaar ka dhigan doonaan xilli uu sii kordhay tacadiyada ciidamada kenya ay ka geysanayaan dhulka soomaaliyeed oo ay xooga ku haystaan iyo qaybo ka mid a gobolada gado iyo jubbada hoose ayaa waxaa arrintaas si adag uga hadlay dadka soomaaliyeed ee degan dhulka n f d isku soo bax dhowaan ka dhacay deegaanka haluuq ee ka tirsan n f d ayaa lagu muujiyey sida looga soo horjeedo tacadiyada ay ka mid yihiin dilka kufsiga iyo afduubka ay kenyaatiga kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed oo ay xooga kaga haystaan dhulkooda mid ka mid ah haweenkii ka qaybgalay isku soo baxa ka dhacay haluuq ayaa si qiiro leh u sheegtay in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay garab iyo gaashaan u yihiin sidoo kalena ay ciidan u dirsan doonaan raggeeni waa u dhammaaday madax ma qabno gaalada hayna dhaafaan al-shabaab ayaa nisxignaa iyo erey kale ayay goobta ka sheegtay haweeneydanna u muuqatay mid ay la degtay dhibaatada kenya iskuhaaso ma jirtee nin aad dhashaa tabakan maan meesha lagu qowrace fadhiga iskaga kac rag haddaad tihiin waa een anala wato annag maxaa kaloo meesha inoo yaal asay wasaarana ayuunamaada anag maxaasana anag maxaasana waxba maasano wiilashaani way dhamaade raggaayna u dhamaade madax ma qabno ninkii maskiinka shalay kitaab meesha iskala fadhiya la dhafe maxaa loo dab u dami ogal ilmaha ay laba xabo fayaasa gaygaar soo korsoortaan murabaq si aan u gadanno ilmaha way la soo cararaayeen nafta harsa waxba noolama hayo madax ma qabno shabaabaa walaal noo eh shabaabaa daris noo eh shabaabaa ehel noo eh ana daaso dowladda kenya ana daaso ana daaso saddex berina magaalada ma furnaanayso ilmaha taxankaana kaa dhalle way noo qaadayin way noo baranay laakiin gaalkan gaalkan sbd laleeyo cimooyda commandos laleeyo meesha ku caraysan ana dhaafaano haddii nabad nagala rabo wayna dhaafi waayeen nabad aan rabno ma laha nabad ma rabno alluqo waa shabaab shabaabtaan eheluna shabaabtaan akhribuna shabaabtaa walaal noo eh shabaabtaa ciidan u dirsanay ciidan oo qabno ma laha anag ciidan kenya kama sugayno madaxaan ka sugayno aan qabin ehelaan ka sugayno aan qabin akhribaan ka sugayno aan qabin nala daayo guurayaa noola soo doonan ragaanyo u dhammaaday habra waan rafaadne nala daayo wasalaamu calaykum dhanka kale ciidamada shisheeye ee kenya ayaa xasuuq hor leh waxa ay ka geysteen gobolka jubbada hoose deegaan u dhexeeya kulbiyow iyo raaskambonia iyo ciidamada kenya waxa ay ku dileen saddex ruux oo reermihii xoolo dhaqato ah halka ay dhaawaceen ruux kale waxaana la sheegay in ruux kale aan geeri iyo nolol toonan lagu haynin lama oga sababta keentay xasuuqa ay kenya u geysatay dadkaas balse waa arrin looga bartay dowladda soo duushay ee kenya in ay layso ummadda soomaaliyeed oo ay xoogga ku joogto dhulkeeda gaadiidleyda degmada bursaalaax ee gobolka mudug ayaa ka cabanaya sicirbarra daran uu ku yimid shidaalka iyo qaar ka mid a waxyaabaha quutul daruuriga ah maxamed amiin ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada bursalaax oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in bulshadu ay ka cabanayaan sicir barar xaddhaaf ah dadka ku dhaqan bursalaax ayaa waxaa aad u saameeyey qiimo koror lagu sameeyey shidaalka iyo saliidda waxaana ay sheegeen inay garwaaqsan yihiin in sicirka uu yaro kor u kacay laakiin halka ay joogaan aanay ka marneen siyaasad ah in wax walba cirka lagu shareero si looga macaasho bulshada abaartu ay saamaysay waxaa si gaar ah u cabanaya gaadiidleyda ka shaqaysa halka waana kan mid ka mid ah gaadiidleyda oo ka hadlaya dhibaatada ka haysata dhanka qiimaha shidaalka anoo ah farxaan maxamuud juuriye waxaan cabasho ka nahay cawta daruuriga oo ugu horreeyo shidaalka iyo saliiddu dowladda puntland waxaan ka codsanaynaa ilaahay baa gargaarle waxaan ka codsanaynaa macaashadda oo shidaalku ugu horreeyo innala ka jebiyo shidaalku aad buu u kacsan yahay dadkaan waa dad maanta ka bixi kara sixir barar abaartaan iyo diraacdan joogta ma ahan waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo ganacsatada shidaalka qaybihiisa kar u qaaday oo ay shidaalku u rasaysan yahay shidaalka meeshiina ku soo ceshaan iyo saliidda deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland ayaa ka mid ah meelaha sida daran ay abaartu u saamaysay sidaasoo ay tahayna haddana ma jiraan wax gurmad ah oo muuqdo oo loo samaynayo bulshada taa oo ay usii dheer tahay sicirkii oo cirka isku shareeray hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhowaan ka soo muuqday kulan ballaaran oo uu ku iclaamiyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka
maktabka dacwada ee degmada bu'aale ayaa dowro sharciga u soo xiray mu'adiniinta masaajidda magaaladaas maxamed ciise ayaa warkan soo jeedinaya
mu'adiniinta ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa loo soo gabagabeeyey dowro diini ah oo socotay muddo toddoba cisho ah tirada mu'adiniinta dowrada loo soo gabagabeeyey ayaa ahayd shan iyo toban mu'adin ee ka kala socda masaajida degmada bu'aale waxay ku qaateen dowrada duruus kala duwan oo ku aadan aadaanka iyadoona tartan loo qabtay lagu guddoonsiiyey abaalmarino mu'adiniinta dowrada loo soo xiray ayaa ka hadlay waxa ay ku qaateen dowrada dowradaas waxaan ku qaadan waxaa ka mid ahayd shuruudul aadaan shuruudul aadaan waxa la yirahdaa ayaa halkaan ku qaadanay shuruudul aadaan maxaa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah an yakuuna niya qofka kow in horta niyadda la yimaada wa an yakuuna dukhuulu waqti waqtiga inay gala waxaa kaloo ka mid ah alfaada lagu aadimaayay inay carabi noqdaan waxaa kaloo ka mid ah inay isku dhowaadaan mutawaali inay isku dhowaadaan wayaan markii loo soo xiray dowrada kadib ayaa waxaa laga qaaday imtixaan waxaana la guddoonsiiyey inta ka qayb gashay abaalmarin dhan soddon dollar insha allahu dowrada inahaas ayaan ku qaadanay toddoba maalin ayay socotay imtixaan ayaa halkan ka dhacay insha allahu jaa'ise ayaa la bixiyey jaa'isahan waxaa bixiyey wilaayada wilaayada islaamiga sheekeena sheekh abu cabdullah baaraka allahu fiikum wilaayada jubbooyinka ayaa dowlad isdaba joog ah u qabata bulshada wilaayada ku dhaqan warka subax saaka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weerar ku qaaday garoon cusub uu ku yeela dhulka uu ka arrimiyo maamulka ale sacuud saacado kadib markii maleeshiyaadka xuutiyiinta weerareen xarumaha shidaalka aramko ee dalka sacuudiga ayaa waxaa baraha bulshada lagu baahiyey fiideo muujinaya weerar kale oo ay kooxdu ku beegsatay garoon cusub oo ku yaala gudaha waddankaas fideoga ayaa muujinaya garoonka cusub ee la weeraray inuu yahay garoonka diyaaradaha magaalada jidda waxaana lagu soo waramaya in dab uu ka kacay garoonka sidoo kalena uu hakad ku yimid shaqadii ka socotay garoonka kadib dhowr gantaal oo la sheegay in lala beegsaday wararka qaar ayaa ku waramaya in sheegashada xuutiyiinta ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn fideogana uu yahay dab ka kacay dalka masar sannadii labada kun labaatanka waa sida ay baahisay wakaaladda wararka faransiiska ee a f b maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa handadaad joogto ah ku haya dalalka sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo ah laba dal oo dagaal adag kula jira xuutiyiinta waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhay weerarada kuwan la mid ah oo ay kooxda ku qaadayso waddamadaas warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa